iyada oo reer leh la xoreeyo oo nin leh ninkeeduna addoon yahay waxay leedahay khiyaar khiyaar bay leedahay in ay ninkii la sii joogto ina iska fasaxdo waxaana cunu isku khilaafeen uun ninku hadduu yahay xor ma leedahay khiyaar taasoo markaa aqwaal ku leeyahy waay sunnaha kalena waxa weeyaan hilib baa lagu soo sadaqadaysta iyada iyada oo markaa dee gurigii caasho joogta caashina iyadaa xoraysay bariira marka welihii walaa iyada caashay ku leedahay nebigaa soo galay gurigii wuxuu arkay dherigii oo dabka saaran hilibna markaasuu saaran yahay cunta isiiya buu yihi khubus baa loo keenay iidaam iidaamkii lagu darsanayay khumusta deetana dee hilib buu sugay oo ilan dherigiiba dherigii buu soo arkay dabka saarane dee hilibkii mee buu yidhi sani arkay dherigii oo dabka saaran marka waxaa loo sheegay in marka waxa weeyaan hilibku yahay sadaqaa oo lagu soo sadaqadaystay bariira dee rasuulkuna sadaqada oo ka xaaraan ba da wuxu iyada waa u sadaqo annagana waa noo hadiyad annagana waa noo hadiyad halkaa waxay ahlucilmigu ka qaateen dumarka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam horta waa aal waxay ka mid yihiin aalu beytkii dumarka rasuulka min ahli beyt ahlu beytka bay ka mid yihiin sadaqadana waa ka xaaraan dumarkiisi iyo carruurtiisa waa ka xaaraan sadaqadii oo aalu caliyin wa aalu jacfarin wa aalu cabbaasin cabbaas bn cabdilmuطlib aalkiisii wixii u dhalay iyo cali iyo jacfar iyo rasuulka alay slat slaam reer bini hashimna waa la yidhi waxa weeyaan sadaqada xaaraan ma tahay dumarka rasuulkuna waa min aali beyt oo iyaguna sadaqada waa ka xaaraan dumarka rasuulku addoommaha ay xoreeyeen sadaqada xaaraan kama hayaga waxaa ka mid a de bariira somaali sid bariira caashaa xoraysa haddana waa waxa waa laxmun tusaddiqa calaa bariira bariraa lagu sadaqadaysta marka waxay idhahdeen dumarka rasuulka alay sl waxay xoreeyeen iyadoo sadaqada xaaraan kama aha laakiin rasuulka waxa uu xoreeyey waxay dhahen sadaqadina waa ka xaaraan iyaga sadaqada waa saas marka waa ahlucilmigu waa sheegay marka haddii adiga shaygii sadaqa lagu siiyo adiguna hadiyad aad u bixisid way banaanta oo kii sadaqadii xaaraan ka ahay waa cunaya marka hadiyad bahaan buu siisa adigna sadaqu ku yahay adiga adiga sadaqa lagusa siiyey adiguna hadiyad ahaan baad u bixisay sidaa weyaan halkaa kitab albiic waa ku dhamaaday halkaan ku dayna sal ala maxamed wa alihi wasaxbihi
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين intaynaan darsi ay bilaabin casharkeennii xalay hadaynu in yar ku noqono casabadii alxiqu lfaraa'ida biahlihaa famaa baqiya faliawlaa rajulin dakar casabadu waa dadka qaataa waxa weeyaan baaqiga usoo hadha ee dadka halfoorka ay soo reebaan marka waxay u qaybsamaan saddex qaybood casaba biالnafs iyo casaba biاlgayr iyo casaba maca algayr marka ti xalaynu sheegayna waa casaba binafsi weeyaan casaba binafsigu waxa weeyi kullu dakarin waarifin ila الzawj wاlأkh lium waa lab kasta oo waarisa wax dhaxlaya oo aan ahayn zawjkii aan ahayn iyo akh liumki labada marka laga reebo waxayna culamadu sheegay inay afar toban ay yihiin waa afar iyo toban afar iyo tobankaas waxa weeyaan ibnun ibnu ibni wa in nazal wa waxa weye meydku inankii u dhalay iyo inankaasi inankii u dhalay iyo dee wixii kasii farcama halkaas marka waa imsa waa laba ibnun iyo ibnu ibni alab waaljad wa in calaa aabihii iyo awowgii iyo awowga aabihii
oo aabbaha awogii noqonaya aabbaha awogii noqonaya iyo labadaas waxa weeyaan alab waljad waa in calaa waa afar soo ma alakh ashaqiiq waa waa walaalkii miidka xagga aabbiyo xagg wayay ka wala lahaayeen waalakh liab iyo maydka ki xagga aabbo oo keliya ka wala lahaayeen iyo wabnaahumaa wa in nazal iyo labadaas inamadii ay dhaleen maxay noqonayn iyaguna maydkaa ninkay ay walaalka ahaayeen xagga aabbo iyo xagga hooyo iyo maydkaa kii ay walaalo ahaayeen xagga aabbo oo keliya halkaas waa laba iyo labadaas inamada ay dhaleen waa afar sooma halkaas afartay afartii hore sideed alcam ashaqiiq waalcam liab adeerkii xagga aabbo iyo xagga hooyo ay ka wala lahaayeen maydka aabbihii iyo kii xagga aabbo keliya ay ka wala lahaayeen halkaasna waa laba labadii ugee toban labadaas inamadoodii waxa weeyaan camka shaqiiqa ah inamadiisii iyo camka liabka ah inamadiisii iyaguna halkaasna waa laba labadaana ugee waa laba iyo toban soo ma waay marka yani maydkii maadeer bay noqonayaan maydka adeerkii iyo adeerkaas inankii u dhalay oo marka waa ay maadeer weeyaan labaiyo toban soo ma almuctiq waalmuctiqa kii addoonka xoreeyey saaxib ulwalaa iyo gabadha addoonka xoraysay marka casab binafsi waa gabadhaas unbaa ku jirta oo ah tii xoraysay addoonka xoraysay halkaas waa afariy toban afariy tobanka waxaa la idhahdaa alcasaba binnafs waxay qaataan baaqiga xoolahoo dhan haddii kelidood noqdaanna way wada qaataan siduu dhan yahayba qolada kale ee alcasaba bilgayr waxa weeyaan casaba bilgayr waa biwaasitati lgayr cid kale ayaa casabaysay waxaana la yidhi waa kullu unthaa casabahaa dakar waa gabadh kasta oo nin uu casabeeyo iyaguna waa afar afar qaybood afar qof un weeyaan afar qof un weeyi waa bintun fa akar maca ibnin waaxidin fa akar waa maydku inantii uu dhalay oo la joogta walaalkii bint iyo taa wax ka fara badan yani laba hablood ama saddex hablood oo la jooga inamadii walalaha ahaayeen yani maydkii baa dhintay wuxuu ka tegey ninkan dhintay wuxuu ka tegey laba hablood ama saddex hablood iyo saddexdoodii inamood ayuu ka tegey ama wuxuu ka tegey inan keliya marka inantii waa casabo bilgayro waxa xoolahooda loo qayb u qaybsanayaan lixadi lmintayayn waxa weeyaan ninkii wuxuu qaadanaya laba dumar ah intay qaadan lahaayeen yuu kelidii qaadanaya isago waay bintu ibnin maca ibnin bintu ibnin fa akar maca ibnin maca ibni ibnin waaxidin fa akar ta labaadna waxa weeyaan maydku inanku dhalay inantii uu dhalay yani maydku inantu awogu ahaa iyo inankiisu inankii uu dhalay isna uu awoga u ahaa labadaasna waa casab waa casab bilgayr oo lidikr mithla xad lmansayin ta saddexaadna waxa waya alukhti shaqiiqa fa akar maca alakh ashaqiiq maydka ninka dhintay walaashi xagga aabbiyo xagga hooyo ama laba dumar ay walaala yihiin oo la jooga iyaguna waxa weeyaan akhi shaqiiq ahaa ama rag markaa dee laba iyo saddex way noqon karaa ta saddexaa ta afraadna waxa weeyaan ukhta liab ah oo xagga aabbo oo kelimi kala walaalatay maydkii oo waxay la joogtaa markaa walaalkeed oo ah xagga aabba una isna akh liab afartaana waxaa la dhahdaa alcasaba bilgayr alcasaba maca algayr casaba waxaa lagu magacaabay un dee baaqi soo hadhay ay qaadanayn awgeed unba casaba lagu magacaabay alcasaba maca algayr iyagu waxa waa laba waa laba sinfi oo keliya waa laba qaybood ama waa- ama waa laba qof ukhtadii shaqiiqada ahayd ama ukhtadii li'abka ahayd oo la joogtaa bintu ibnin ama bin oo la joogtaa bintadii ama bintu ibnigii waxa weeyaan eh, inantii uu dhalay meydku ama hablihii uu dhalay meydku iyo hablihii ay walaalo ahaayeen eh, meydka xagga aabbo iyo xagga hooyaba ama xagga aabbo oo keliya hablaha xagga aabbo iyo xagga hooye ka walaala yihiin marka ay la joogaan oo dhaxalka ay ka qayb qaadanayaan ama dhaxalka ay u joogaan hablihii meydku uu dhalay waa casaba uuna habluhu waxay qaa- waxay waxay qaataan markay ahlu eh, qaybtooda ay qaataan baaqiga soo hadha un bay qaadanaya hablahan shaqiiqaadkii wakhtada shaqiiqadii iyo wakhtada laabkii markii la joogto meydka hablihii uu dhalay iyagu waa casabo oo baaqiga soo hadhun bay qaadanaya saas unba casaba ahaan loogu magacaabay casaba maca alghayr ama bintu ibn markii la joogto marka waa sidaas intaasun bay marka abu kule casabada kusoo rursay taa hore iyadu marka waxa weeyaan in casaba bilghayrka ah nidhi waxa weeyaan bintadii bintadii oo la joogta ibni ama bintu ibnin oo la joogta ibnu ibnin soo maaha waxaa dhici karta xaggaa darajadu way ka siman yihiin xagga ibni ibniga daraja ahaan way ka siman yihiinoo waa meydku inantii awoga u ahaayo inankiisiiba dhalay iyo inankii awoga u ahaayo inankiisiiba dhalay marka waxay noqon karaan walaalo waa inan iyo inan walaalo ah oo meydku awogu yahay waxaa kaloo dhici kartaa labadooda inay ilmaadir yihiin oo meydku uu awogu yahay oo kanna waxaa dhalay inan uu dhalaybaa inankanna dhalay inankanna waxaa dhalay inan uu dhalunba dhalay marka labadan qofi inantan iyo inankani waa ilmaadeen awo ninkan dhintay ugu siman yihiinoo waa awowgood oo de inamadiisiiba dhalay taa waa dhici karta inanta xaggaa darajada kaamir ka sinaadaan midba kas xagga darajada mid kaloo kasii hooseyn oo dhici kartaa oo waa markay u baahata iyadu marka dee ahlufaralka ay qarqiyaan furuudii ay wada qaataan waxa weeyaan waa soo casabeynaya oo waa ibnu ibnu ibnin xagga darajadu ka hooseeya iyada oo waxa weeyaan iyada meydku wuxuu yahay awow oo inankee inankiisiibaa dhalay inantan inankanna awowgii labaad buu yahay oo waa meyd inanku dhalay inankaasi kii uu dhalay oo markaa waa awow soo maha kaa kii awowga u ahaa kuu sii dhalay wey inankii awowga u ahaa soo maha waa kuu sii dhalay wey marka dara uu ka darajo hooseeya marka waa awow labaad buu yahay inantana waa awowgii kowaad buu yahay marka way soo casabeynaya waag wuxu uhi sheekhu raximah اllah kitaabu nikaax waxa uu kitaabu yahay nikaaxi marka nikaaxa wa bimacna alcaqd waxaa ka lagu iطlaaqaa alwaط caqdi oo ah dee in wax la gunto yaa nikaax la yidhaahdaa waxaa kaloo ku soo arooray waط'ina uu ku yimid oo ah galmadii marka lafdiga annikaax qur-aanka marka uu ku soo arooro waxaa loola jeedaa bimacnaa alcaqd caqdigaa loogala jeedaa oo guurkii ah yacni guntintii guurka ilaa laba meelood mooyaane meel waxa weeyaan qowluhu tacaala falaa taxilu lahu min bacd xataa tankixa zawjan gayrahu xataa tankixa waxaa loogala jeeda maxay waطigii soo maha waxaa u daliila liqowlihi sal l slam xataa taduuqii cusaylatahu marka taas waa taa waxa weeye bimacnaa ninkii gabadha furay saddex dalqood furay uma banaana ilaa ay nin kale soo guursato ninkaa kalena uu u tago maaha guursasho keliya un maha way xasishaa wacigeena meesha labaadna waa halkee xataa idaa balaguu annikaax halkan nikaax sma micnaheedu waxa weeyaan waa qaangaadhki xataa idaa balaguu nikaax fain aanastum minhu rushdan faadfacuu ilayhim amwaala labadaa meelood mooyaan inta kale qur-aanka lafdiga nikaax hadduu ku yimaado waxa uu micnihiisu yahay waa bimacna alcaqdi nikaaxu waa guurkii marka culimmadu qaar ka mid ihi nikaaxa baalka bayca way ka horraysiiyaan culimo badanina way ka dambaysiiyaan marka baycii laga soo warramo bay ka dambaysiiyeen nikaaxa waxaan sababta waxa weeyaan nikaaxa looga dambaysiiyey dee ninku markuu shaqaysto ma guursan kara isagoo aan shaqaysan guursan maayo saa daraaddeed horta waa inuu waa in baycii laga horraysiiya deetana shaqadii iyo qaabku u shaqaysanayay iyo waxaa laga warrama marka shaqadii uu la yimaado iyo guurkiina imanaya oo dee masaariftii baa laga doonaya saasaa looga dambaysiiyey baa leeyihi nikaaxu waa mashruuc bilkitaabi waالsunati walijmac kitaabka ilaahay waxa uga dila fankixu maa طaaba lakum min الnisa matnaa waثulaثa warubac dumarka guursada dumarka la guursanaya dumarka guursada laba laba laba saddex saddex afar marka waxaa laga bilaaba laba fankixu maa طaaba lakum min الnisa matna waثulaث warubac maxaa ka dambeeya fain kiftm anlaa tacdilu fawaaxida haddaad baqatiin oad ka baqatiin laba dumara inaad u cadaalad samaysid mid keliya ku kaafsama marka ninka mid keliya haystaa waa khaayif waa nin fulaya ya ina laba laga bilaabo laba guursada baa la yidhaha saddex guursado afar guursado haddaad keri weydana ka baqatiin waxa weeyaan mid markaa guursada waa sidaa marka yani waxa weeyaan sheekh ibnu baz raximah اllah ee markay ka warramaya kaftankiisa ayaa waxa yihi ninkuu ku yidhi maxaad u guursan weyday markaasu wuxuu ku yidhi ya sheekh anaa muwaxid anu waxaan ahay dee mid baan hayaa gabadh keliya aan leeyahay suli miskiin haadaa tawxiid اlkhaa'ifiin hadi ilahay baa wuxu uhi fain khiftum anlaa tacdilu fawaaxida waay markaa kitaabka qur-aanka saas sunahana axaadiidta soo socota u daliila muslimiintuna waa ku ijmaaceen nikaaxa waxaa ku jirta masaalix fara badan waxaa masaalixdaa ka mid a baqaa'u nasl albashariy wa taksiir cadad almuslimiin wa igaadat alkufaar biinjaabi almujaahidiina fi sabiili illah walmudaaficiina can diinihi basharka waxa weeyaan tarankiisu wuxuu ku xidhan yahay nikaaxi haddii raggii dumar ayna jiri lahayn hadduu dumar keliya ay jiri lahaayeen wiibaad waxa weeyaan dee meesha waa ka bixi lahaa baqaagii inuu sii tarankii sii jiro rag keliya haddii hanayna saas oo kale marka tarankiibaa jiraya waa koo dadkii muslimiinta tiradooduna waa fara badanayaan waa laba gaaladiina waa waa cadho gelinayaan oo waa waa waxay noqonaysa dadka muslimiinta ahaa marka ay fara bataan ay fara bataan dee waxay dhalanayaan mujaahidiintii fii sabiili illah dadkii jidka ilahay u duulayaba dhalanaya iyo dadkii diinta ilahay difaacayay saa daraaddeed bu rasulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam tazawaju lwaduuda alwaluud fainii mukahiru bikum اlanbiya waxaad guursatiin tazawaju alwaduud alwaluud gabadha galgacaylka badan ee dhalmada badan taa guursada waxaan idinku badsanaya maalinta qiyaamaha ummadaha marka ummadaha dee ummado fara badan baa imanaya marka ummadda nebi maxamed inay noqoto mid fara badan baa la doonaya saa daraadeed buu rasuulku ku boorinaya dadkii inay guursadaan taas waa mid waxaa kale nikaaxa masaalixda ku jirta ka mid a icfaafu lfarj wa ixsaanuhaa wa siyaanataha min astimtaaci almuxaram qofka xubintiisa taranka inuu ilaaliyo oo xumaantii iyo waxyaabay xaaraanta ahaa inuu markaa la tago oo ka ilaashado markuu guursado waa nin dhowrsoon weeyaan xumaantii ka dhowrsoon waxaa kale ee ka mid a qiyaamu الزawji calى اlmarأati bالricaayati wاlinfaaq dumarku waxay u baahan yihin cid ilaaliya ilaalin bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in la nafaqeeyo u baahan yihiin marka ninkii gabadhii wuxuu ku qumayaa inuu ilaaliyo sidoo kalena uu nafaqeeyo biilkeedii hoygeedii hugeedii intaba uu siiyo waxaa kale ka mid a masaalixda ku jirta ee waaweyn xusuulu الsakan wاlأuns bayna الزawjayn wa xusuul الraaxati الnafsiya waxaa soo xasilaysaa deganaansho labadan qof ee lamaanaha ah isweheshi isweheshanayaan iyo deganaansho iyo raaxo nafsiya qofka usoo xasilaysa ya qur-aankan ilaahay subxana wa tacaala waa uu ku sheegay wajacala baynakum mawaddatan waraxma ilahay dhexdiina waxau yeelay galgacayl iyo naxariis waxaa kale ee ka mid a annahu ximaayatu lilmujtamacaat albashariya min alwuquuci fi alfawaaxish alkhuluqiya mujtamacii wuxuu ka ilaalinayaa inay xumaantay ku daataan mar kasta oo guurku yaraado xumaantaa farbaato haddaa guurka la waayo in xumaanta sii daataba saa daraaddeed oo dhulka marka waxa weeyaan guurku weli kama jirin ba dee faaxishadaa farabaatay zinadii iyo xumaantii kale iyo ciidda ka badanaysa marka maxaa lagaga badbaadaya guurkii baa lagaga badbaadaya waxaa kale ka mid a xifdu linsaan xifdu alansaab wa taraabut alqaraaba waalarxaam bacdiha bibacdi waxaa ku jirtaa dee nasabkii baa la ilaalinaya oo guurkan dee nasabkii baa lagu ilaalinaya waa koow qaraabadii baa isku xidhmaysa iyo raximkii barhkoodbu barhka kale oo gabadhan kuu dhaxday dee ehelbi iyo qaraabay ka timid ehelkii iyo qaraabada ay ka timid iyo ehelkiiyo qaraabadaadiiba waxay noqonaya dad isku xidhan bay noqonayaan taraabut bahalkaa ka imanaya carruurtaadii waxay u dhexaynayaan gabadha dee qaraabadii ka soo jeeday iyo adiga oo xaggaagiya markaa xaggana raxim buu ku yeeshay xaggana qaraabu ku yeeshay taraabut baa imanaya isku xidhnaasha imanaya isxidhiidhin baa imanaysa iska warhayn baa imanaysa sidaasba marka waxa weeyaan fawaa'idka noocaasa faraha badanna ku jira iyo qaar badan oo kale oo culimadu ay tilmaameen xukunkiisa xukunka xadiidkan soo socdana ahlucilmigu markaa way ka qaateen waxaa la yidhi waa waa sunne al-aslu inuu sunne yahay baa la yidhi xukunkiisu laakiin waktiyada qaar buu waajib noqonaya wuxuu waajib ku noqonayaa qofkii naftiisa uga baqanaya inuu faaxisho ku dhaco ama xumaanu ku dhaco waxa weeyaan awoodna u lahaa inuu gursado waajib buu ku noqonaysa inuu gursado oo rasuulku wuxu ya macshar الshabaab man istaطaaca minkum alba'ata falyatazawaj amar buu siiyey gursa buu yidhi waa kii karayay marka naftiisana uga baqanaya inuu ku dhaco maxay xumaan ka kale waa u sunnay waxaa kale la yidhi axkaamta shanta waa mara waajib sunne xaraan makruuh mubaax saas fuqaha waa tilmaamay marka waxaa cuntamaa qofku inuu ku dadaalo inuu guursado gabadha wanaagsan ee saalixadda ah wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam tunkaxu lmar'atu liarbacin dumarka waxaa loo guursadaa afar shay baad guursanaysaa limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiiniha fadfir bidaati diin tarbad yadak waxaad u guursan doontaa maal maal ay leedahay baad socon doontaa ku tiirsanow ma hayside maalkeeda ku raac maalkeeda ku raacaysa ama quruxood ku raacaysa ama reerka ka soo jeeda oo wanaagsan oo reer sharaf le ah baad ku raacaysa ama diinta ay leedahay dhaqanka wanaagsan ay leedahay baad ku raacaysa afartaasa mid ka mid a ayaa loo guursaada dumarkii marka rasuulku wuxuu leeyahy faqfir bidaati اdiin waxaad ku guulaysataa ta diinta u saaxiibka ah ee dhaqanka u saaxiibka ah dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda fiican taa ku guulaysataa ribad yadah gacmaha guboodhoobeen marka yani waxaad saddexda kale way bannaan yihiin ta ugu fiican waa tee waa gabadhii dhaqanka wanaagsan lahayd iyo akhlaaqda wanaagsan iyo diinta lahayd mid walo saddexdaa kale ka midi mid waliba waad iska hor imanaysa waxaa laga yaabaa tii lacagta lahayd inay ku tiraa lacagteedii baad hala kusoo gaartay adduunkii kugu maaratay kugu mana sheegato tii quruxda lahayd waxaa laga yaaba dhabankaygi quruxda badnaa adigaasaa u kale inay kugu tidaa tii waxa weeyaan saasoo kale reerka wanaagsan lahayd dee reerkiiba kugu faaraysaaba ma adigoo laangaab ayaa lagu odhanaya laakiin tii diinta lahayd iyo intaa midna ku odhan mayso marka diinta haddii iyada oo dhaqan iyo diinla intaa kale ku darsato waaba ta ugu sii fiican waa ta ugu sii wanaagsan weliga gabadha oo ah aabbaheed iyo walaaladeed iyo awowgeed iyo dadkii markaa iyagana waxaa la doonayaa inay u dooraan ninka wanaagsan oo gabadhii nin fiican hadduu soo doono inaan loo diidin ninka wanaagsan loo doono iyada lafteeda oo siduu nin gabadh wanaagsan u raadinayo gabadhiina waxaa la doonaya nin wanaagsan in iyaduna ay doorato wuxuu uhi sheekhu raximah llah can cabdillahi bn mascuud radia allahu canhu qaala qaala lanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu nagu yidhi yaa macshar الshabaab ururkii dhalinyartow man istaطaaca minkum lbaa'ata qofka idinka idin ka mid ee karaya baa'ada nikaaxa guurka karaya albaa'a waxaa lagu micneeyey laba macno labadaba mu'nat nikaax yo anikaax yacni waxa weeyaan wixii guurku uu keensanayey oo ah masaariiftii iyo nafaqadii iyo wixii adduunkii iyo jimaacii oo ah galmadii karaya falyatazawaj ha guursado fainahu aqadu lilbasar aragtida ayuu u laabitaan badan yahay wa axsanu lilfarji xubinta tarankana dhufays buu u yahay waman lam yastatic qofka aan karin facalayhi bisawm soom baa korkiisa ah fainahu lahu wijaa waxa uu yahay wijaa wijaagu waa dhufaan weeyaan yani qaacun lishahwa shahwadii mid jaraya wey hadduu kari waayo adduun adduun hadduu waayo uu ku guursado shahwaddii maxaa jaraya u jebinaya waxaa jebinaya soonkii baad soomaysaa soonku baad badinaysaa fainahu aqadu lilbasar aragtida iyo indhaha yuu laabitaan badan yahayoo de waa kuu diidaya inaad dumarka adeegtid dee adigu waad waad haysataa wey wa axsanu lilfarji xubintiina dhufays wuu dhufays badan yahayo waa dhufays buu ku jiraayo meel kale waan qaltaagi maayo waman lam yastatic qofka aan karin facalayhi bisawm soom baa korkiisa ah soom baa laga doonaya fainahu lahu wijaa soonku wuxuu u yahay wijaa shahwadda mid jaraya wey yani waa waa dhufaan oo de marka xoolaha dhufaan shahwaddi way baxday khalaas waa saasoo kale wey yaa macshar ashabaab macsharku waa addaa'if waa koox yashmaluhum wasfun waa koox wasfi uu shamlisanayo sida shabaabki oo kale oo yaa macshar ashabaab ama ashuyuuk odayaashii yaa macshar ashuyuuk ama annisaa yaa macshar annisaa yacni waa koox waa daa'ifo uu shamlisanayo wasfi baa la dhaha macshar shabaabkuna waa jamcu shaab asalkiisuna waxa uu ka yimid alxarakatu wannashaad dhaqdhaqaaqa iyo firfircoonida waayo qofka insaankiihi cimrigiisa inta hore waa markuu ugu xarakaadka badan yahay uguna firfircoon badan yahay oo marka intaa uu dhalinyarada yahay cimrigiisii awalku kaga jiro waa markuu ugu dhaqdhaqaaq badan yahay firfircoonida iyo dhaqdhaqaaqa intaba waa aad bu uga horeeya shabaabna waxaa la yidhahdaa baa la yidhi ashabaab siduu nawowi leeyahy imaamu nawowi walaصaxu اlmukhtaar ana shaaba man balaga walam yujaawiz aلhalaaثiin sida saxiixay mukhtaarka ee la doortay waxa weeye waa qofka qaan gaadhay lix iyo toban jir ama shan iyo toban jir ka bilow ilaa soddonka soddonna aan dhaafin koob soddon koob iyo soddon laba iyo soddon yacni waa qofkii qaan gaadhay ee aan marka waxa weeyaan soddonkiina aan dhaafin kaa shaab baa la idhahdaa soddon haddii uu dhaafo waxaa la idhaahdaa uma kahlun ilaa an yujaawiz alarbaciin ilaa intuu afartanka dhaafayo waxaa la dhahdaa kahl kahliga maxay waa garmadoobe afartan wixii ka shisheeya waa shayku waa oday un baa la odhanaya marka ya waxaa kaga shaabku waxa weeye man lam yabluq alarbaciin afartanka aan gaadhin oo weeyaan afartan wixii ka sareeya afartan wixii ka hooseeya waa shaab waa dhalinyaro afartan iyo wixii ka sarreeya ilaa kontonkuna waa kahl oo ah waa ninkaa dee garmadoobaha kontonkii wixii ka sarreeyaana waa shayku waa oday weyn xadiidku wuxuu nabsinayaa alamru biاnikax liman istaaacahu qofkii awood u yeesha inuu guursado inuu guursado yaa las faraya man istaaaca minkum اlbata falyatazawaj amarka waa kaas baadana sida aynu sheegnay waa annikaax tawiij qofka karaya guurki inuu guursado oo guurku wuxuu u bahay wa wax lagu guursado adduun buu u baahan yahay adduunkii lagu guursanay qofka haya naftiisiina awood u leh inuu jimaac iyo galmo u la yimaado kaasi ha guursado waay qofkii aan awood u lahayn adduun aan haynin ee jimaacii karayay isagu waxa weeyaan facalayhi bisawm fainahu fainahu lahu wija kii adduunka haya jimaacii aan karayna isagu waa waa fii xaqihi waa makruuh waa ma yani xaq ma banaana inuu guursado isagu waa de maba karayaba marka ruuxii dumarka ahayd dee waxa weeyaan waa soo lugeynaya taas waa taa marka falyatazawaj taasi culimadu waxay ka qaateen qofkii karayay inay waajib ku tahay inuu guursado marka rasuulka alayh salatu wasalaam dhalinyaradu wuxuu ku boorinayaa inay guursadaan waa ninkii awoodda u lahaa ee karayay weeye adduunkeediina u hayay ayaa la doonaya inuu guursado tazawaju lwaduud alwaluud fainii mukaahiru bikum alanbiyaa ya alumam alambiyaa waa isku macnaa un waayo ambiyadu ummaday kasoo jeedaan marka ummad ummad kastaaba nebi bay wadataa maalinta qiyaamaha marka nebi kastaaba ummaddaas u wataa marka fainii mukairun bikum اlanbiyaa way soo aroortay waxa kala soo arooray fainii mukairun bikum اlumam waa riwaayo kale iyaduna laakiin xagga macnahan waa isku midunoo dee nebigii markuu ummad buu nebi kasta ummad buu wataa marka ummadda nebi maxamed markuu nebigu hogaaminayo ummaddiiso badanaysa ummadaha ugu faraha badan waxaa ka mid a ummaddii nabiy llaahi muuse calayhi الsalaam waay xubiba ilaya mi xubiba ilaya min dunyaakum min du xubiba ilaya min dunyaakum annisaau wاطib waquratu cayni aلsalaa oo kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu di dunyadiina waxaa liiga jeclaysiiyey annisaau wاطib laba shay dumarka iyo cadarka labadaas waquratu cayni aلsalaa indha kudoogteeduna waa salaada marka yani inay suno tahay xadiidka soo socdana ku arki doona insha allahu tacaala waxa weeyaan inuu rasulku yiri faman ragiba can sunati falaysa mini marka qofka waxa lagu boorinaya guurkii waa lagu boorinaya can anas bni malik radia allahu canhu ana nafara min asxaabi الnabiy salى allahu alayh wasalam koox asxaabta rasuulka ka mida yaa sa'alu azwaaja الnabiyi salى allahu alayh wasalam nebiga ilaahay dumarkiisa ayay weydiiyeen can camalihi fi sir camalku hoos ahaan u qabtaba weydiiyeen can camalihi fi siri camalka hoos ahaanuu u qabto ee dumarku ay ogyihiin qaala bacdun barhkood waxay idhaahdeen laa atasawaju nnisaa markii looga warramay warkiisii laa atasawaju nnisaa dumarka u guursan maayo wa qaala bacdun barhkood waxay idhahdeen laa aakulu laxma hilib ba cuni maayo wa qaala bacdun barhkoodna waxay idhahdeen laa anaamu seexan maayo calaa firaashin firaashma ku seexan maayo fabalaga dalika الnabiya salى allahu alيه wasalam arrintaas nebiga ayay gaadhay faxamida allaha ilahay u mahdi wa adna caleyh waa ammaanay wa qaala wuxu uhi maa baalu aqwaami dad arrinkood muxuu yahay qaaluu kadaa sidaa yidhi laakinii usalli hase yeeshee anugu waa tukadaa wa anaamu waa sexdaa wa asuumu waa soomo wa aftir waa afuraa wax waan cunaa yacni wa atasawaju الnisaa dumarkana waa guursadaa faman ragiba can sunnatii qofka sunnahayga naca falaysa mina aniga mid maha falaysa minii falaysa calaa hadyi wa shariicati shareecadayda iyo manhajkayga iyo hadyigayga kuma sugno qofkaas oo qof khilaafay weeyaan saddex nin baa u yimid guryihii markaa rasuulka ay yimaadeen dumarkii weydiin rasuulka nooga warram markuu gurigiisu joogo muxuu qabtaa kasoo looga warramo marka dumarkii waxay uga warrameen nebigu alay sl guriga joogo inu cibaadaysanayo oo cibaado ku jiro marka waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dembigiisii horeeyey kii dambe labadaba waa la dhaafay isagoo caynkaasi ah yuuse u cibaadaysanayaa innaga maxamu malanaasoo habeeniya maalin gefaya saddexdii nin ninba wax buu yidhi laa atasawaju saddex bay haayeen nafarku waa saddex wixii ka faradama baa la rabaa saddex ilaa sagaal yaa nafar laa atasawaju nisaa anuu dumarba guursanba maayo uhi cibaadun baan u go-aya midna wuxu uhi anuu hilib iyo cuntaba u cuni maayo hadda cibaadun baan ana u go-aya waan ka fogaanaya raaxaba midna wuxu uhi furaash lagu seexan maayo habeenba seexanba maayo laa anaamu calaa furaashin maaha micna dhulkaan seexanayaa wuxuu igala jeedaa maba seexanayba habeenkii habeen o dhan waaba soo jeedaya waan cibaadaysanaya saddexdii ninba mid waliba cibaadadii dhinac buu ka qabsaday dumarkii way kaa mashquulinayaan si wanaga mashquulin hurdada way kaa mashquulinaysaa sayna cunta cunitaankii haddaad cuntadii aad baysatid way kaa mashquulinaysaa oo qofku markuu dharagsan yahay iyo markuu dharagsanayn isku mid maaha markuu aad u dhargo dee cibaadadii baa ku adkaanaysa inu cibaadaysto marka nin waliba wii wixii ka mashquulinayay buu joojiyey saas markaa sheegay marka nebiga alay sl markii soo gaadhayna arrinkaa wuu ka khudbadeeyey masaajibuu ka kacay dadka wada jooga maa baalu aqwaami magacyadoodu mu sheegin waar hebel iyo hebel iyo hebel baa guriga yimid oo sidaas ba yidhahay maxaa sabab yeesheen mu odhanin waxay kutusinaysaa aadaabta wanaagsan iyadoo qofkii wax ficilkan sameeyey uu joogo uu ka warramay dad fara badan ama dad aan la garanin oo kale dadka noocaa odhanayaa maxay u jeedaan oo dadka caynkaas sameeyey maxay saa u yidhaahdeen marka qofku isagu isfahmayaa inuusan hadalkan yidhi dadku laakiin ma garanayaan haddaad lakin tira hebelo maxaad saba samaysay waa fadeexad waktiyada qaar ka mida mooyaane mar mar bu rasuulka alay isalatu wasalaam maslaxaddu markay keensato qofka in la magacaabo waa la magacaabi karaa lakin inta kale maya afatana anta ya mucaad buu rasuulku yidhi alayh isalatu wasalaam lakinii usalli wa anaam anigu waa tukadaa waa seexdaa keba keba laga harrame kii yidhi seexanba maayo waan tukanaya waan habeen oo dhan ba ayaa waxa uu ku yidhi anigu waan tukadaa waana seexdaa waa ko wa asuumu waaftir waan sooma waan afuraa kii hilibba cuni maayo yani cuntaba cunima maayo gebigeedaba waan soomanaanaya un kaasina wuxuu ku yihi anugu waan soomaa waan afura waatazawaju kii yihi dumarba guursan maayana wuxuu yihi anugu waan guursadaa faman ragiba can sunnati adagu sunnahayga waa kaasiye qofka sunnahaygaas diidow ama nacow falaysa minni ani iga mid ma tiido dariiqayga iyo hadyigaiyo shareecadaydi ma haysatid xadiidkan sheekha waa lagu bushiyey waxaana la yidhi lafdigan waxa iskale muslim bukhaarina wuxuu soo saaray macnihiis oo kale saas daraaddeed baa kitaabka alcumdatu lkubraa uu sheekhu ku yidhi muttafaqun calayhi wallafdu limuslimin walilbukhaariyi macnaah lafdiga waxa iskale muslim bukhaarina kan macnihiisa kula soo saaray siyaaqa yacni laakiin macnaha waa wixii ku jira saxiix albukhaari waay faman ragiba can sunnatii qofka sunnahaygii naca yani ka jeesta weeyaan bicitaan kale ma ahayn qofka ka jeesta icraab icraabku wuxuu noqonayaa laba qaybood buu noqonayaa icraadun can ta'wiilin qofkuu ta'wiilinaya wuxuu is leeyahy wallahi waxaa wanaagsanaan lahaa adugu dumarkiiba iska daayo oo waxa weeyaan dabeetana saasoo kale iska cibaadaysta un waa ta'wiil wax kale maha iyo icraab qof uu ictiqaadsan yahay in waxan uu ka raajixsan yahay sunnaha rasuulka alayhi salaatu wasalaam kana fadli badan yahay ka noocaasoo kale ahlucilmigu waxay idhahdeen faman ragiba can sunnatii falaysa minii ay falaysa calaa millatii diinteedaba ma haysta kaas hadda waa nin sunnihii rasuulka intuu ka jeestay wuxuu samaynayay iyo haweeniis waxay jeclaatay ka fadilay sunnihii rasuulka yidhi tanaaba ka wanagsan waxaad wadatin idinku tanaaba ka wanagsan uu ka rajaxay ictiqaad ka noocaasoo kale ah waa falaysa calaa millatii laakiin kii kale wuxuu noqonaya falaysa calaa shareecati wa hadyi waxau xadiidku markaa ina tusinayaa saxaabadu ridwan ullahi calayhim siday khayrku u jeclaayeen in isiyaasadaan markay gurigii rasuulka yimaadeen guryihii rasuulka yimaadeen dumarkii waraysteen dumarku waxay uga warrameen wuxuu qaban jiray rasuulku oo ah cibaadadii iyaguna waxay yidhahdeen rasuulku waa loo dembi dhaafo dembigiisii hore kii dambe innagana maxaad malanaysaa oo dembigeenna marka waxa weeyaan dee dembigeenu fara badan yahay marka waynanu cibaadaysanaa cibaadada rasulka mid ka badan waynu la nimaadna ya marka saasay khayrka u jeclaayeen waxaa kale xadiidkayna tusinayaa waxa zuhdiga la yidhahdo qofku inuu addunyadii ka zaahido inay noqoto mid waafaqsan sharciga inuu noqon qofku wuxuu iska iska samaysta inuu cuntadiiba ka zaahido o wax cunto leela cunima maayo sida berigii hore suufiyada samayn jireen cuntada way ka zaahid jireen ba gebigeedaba sida oo kale in waxyaabaha quruxda iyo wanaaggii u ka tago qaar ba yani waxa weeyaan dharka iyo kabaha iyo waxaaba ka tegi jiren xidhan jirin balay waxaa laga warramay nin yidhi beledkuu joogay buu ka lugeeyo ilaa iyo xajkii buu lugay waa xajiyey markaasu wuxuu ku xajiyey isagoo oo cagaagan oo cagaagnaaba markaasu marka qoraxda qodaxdii muddo buu yidhi naftu way cadaabaya ma garanaysa saasuu ilahay ugu dhawaanaya qodaxdu markii muddo buu dhulkan saa ugu xoqay ya taasi dee ma aha cibaado maaha hadday saas jirta rasuulku maka madiinu ka soo xajiyo ilaa iyo maka ayuu soo lugay oo dee hashiisiina soo raacay uu cagaanaan lahaa waa ko waa ta kale saxaabadii qaar bu xataa socodkii ugu dhibirsanaanay wuxuu lahaa neefkan ayuu dini hadigaa fuula iska fuul waraac marka waa kaas zuhdigu maaha adduunyada yani cuntadii iyo sharaabkii iyo wixii la xidhanayo waxaasoo laga taga maaha zuhdigu waa qalbiga wey ya alhinaa hinan alghinaa hina nafs adduunyada hadday gacanta ku adduunyada wayna gacmahada taalla wayna qalbiga kaa gelin hadday qalbiga gasho khalaas markaas waxa noqonaya saaxib dunya laakiin marka ay qalbiga ayna waxba ku hayna adduunyadu haddaad heshid ay farabooto farabooto iyo haddii aada weydadoo xabadba la waayo markay isku kaa mid ay noqdaan markaa wax tini zaahida oo isk adduunyada aan qiimaheedaba aan qiima ka soo qaadayn sidii rasuulkii saxaabadiis ahaayeen rasuulkii saxaabadiis wuu shaqaysan jiray rasuulku waa shaqaysan jiray saxaabaduna saas way bayc mushtaran jireen cuthmaan baa ka mid aha bayc saxaabadii waaweyneed bayc mushtaraga ahayd ee waxa weeyaan safarada waaweyn keeni jiray cuثmaan bin cafan oo ah khulafadii raashidiinta kadalika culimadii markaa dambeeyey waxaa xadiidku kaloo ina tusinayaa hadyiga rasuulka marnaba inaan dhinac loo dhaafayni wuxuu anigu waan soomaa waan seexdaa waan soomaa waan afuraa waan tukadaa waan seexdaa dumarka waan guursadaa faman raqiba can sunnati falaysa minni sunnaha rasuulka nina inuuna baradhaafinaynin ninka idhaa anuu intaa rasuulka in ka badan baan keenaya maya waa sunnahaas baa la waafaqayaa uun waxa uu baabka ka waafaqaya uu sheekhu u keenay wuxuu u keenay faman raaqiba can sunnati in la isjeclaysiinayo oo laisku boorinayo qofku dadku inay guursadaan ninkii awood u leh inuu guursado عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مبعون التبتل rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam cuثmaan ibn madcuun wuxuu ku celiyey atabatula tabatulkii tabatulku waa maxay inuu cibaado unu go-o inuu cibaado u go-o oo uu ka tago nikaaxi guurba inuu iskaba daayaba inuu guursanin yani intu rasuulku uu ku yidhi rasuulka ilaahay waxaan doonaya anugu inaanu guursaninba oon tabatul sameeyo oo nikaaxa intaan ka go-aan cibaadaysta waa laga diiday waa loo diiday marka uu ku celiyey rasuulku walow adina lahu hadduu ogolan lahaa ninkaas oo ninkaa loo ogolan lahaa inuu guurkii iska daayo lakhtasaynaa waanu isdhufaani lahayn annagu lakhtasaynaa waanu isdhufaani lahayn oo si dee shahwada meshu ka baxo deetana qofka cibaado uun u go-on uuna wax kalaba leeminba marka ninka waa loo diiday inuu guurkii uu ka tago marka yani inan guurkii in laga tagaa inaana banaanayn kutusanaya xadiidka oo la rabo dadku inay guursadaan فلو أdن لh لاkتaصynا التbtل تrk النكاح waa نكاح oo laga tg minhu قيila لمryم عaليه السلام الbtul markaa mryم waxaa la ohan jiray نabiy llahi ciise hooyadii mryم الbtul oo markaa may guursanin marka xadiiث waxa uu tilmaamaya oo ina tusinaya in نikaaxa in laga tagaa inaan banaanayn guurkii in laga tagaa ma banaano guurku waa min sunan الأنbiyاء ambiyada sunnayaashooda ayay ka mid tahay nebi ilaahay uu soo diray buu jirin iyo rasuul ilaa wuxuu yeelay jacalna lahum duriyatan wa aswaaja soo maha ya duriyad iyo dumar baa loo yeelay nebi kasta duriyad buu lahaa iyo dumar marka waa sunnihii waa sunanu ambiyaa markaa in laga tago ma banaan qof cillad ay sababta mooyaane adduun yari adduun ma haysto ma xanuun ma xanuunsanayo guriguuna karaynin iyo kuyo kala midka waay marka axaadiida imika halkaaynu kusoo marnay waxayna tusinayaan guurkii iyo in la guursadaa inay wanaagsan tahay iyo in laisku guurinayo guurkii ciddii karaysa xadiidkan soo socda wuxuu ku tilmaamayaa sheekhu raximah اllah almuxaramaatu fi الnikaax muxaramaadka almuxaramaat yani dumarkii waxay yidhahdeen culimmadu nikaaxa arkaantiisa waxaa ka mid a wujuud zawjayn labada qof lamaana isguursanaya waa in la xelaa haddayna jirinba de gurma jiro labadan isguursanayaana waa inay ka dhar tiran yihiin mawaanic wax mawaanic la yidhaha mawaanicda waa maxay de dumarka qaar baan banaanayn in la guursado aana banaanayn hooyadii iyo walaashii iyo dadkaas ma banaana in la guursado marka waa inayna mawaanic ka dhar tiran yihiin marka mawaanicdaas a jirta muxaramaat baa la dhahdaayo xadiiskan aynoo tilmaamaya can ummi xabiibata bint abi sufyaan radia allahu canha ummu xabiiba waa dumarkii rasuulku uu guursaday calayhi الsalaatu wasalaam waxayna u hijirootay waxa weeyaan ardulxabash waxayna ay raacday ninkeedii la odhan jiray abd cubayd illahi ibnu jaxsh oo intuu islaamay ayay israaceen maka intu ku islaameen bay markaa waxay u hijiroodeen xabashi ardulxabash dhulkii xabashida dabeetna ninkii isagu nasraani u marka hore ahaa markii dambe nasraaninimadii buu qaatay ku noqday isagoo nasraanina waa dhintay dabeetna ummu xabiiba waxay rasuulka guursaday calayhi isalaatu wasalaam iyada oo ardulxabash joogta ayuu guursaday waxaana u guuriyey najaashi inaga xagga hore kusoo marnay marka waxaana dhalay abu sufyaan oo isna islaamay waktigii dambe ee waxa weeyaan fatxu maka annahaa qaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow inkax ankix ukhtii ibnata abi sufyaan walaashay ina abi sufyaan guurso ankix guurso ukhtii walaashay ibnata abi sufyaan ahayd oo iyaduna waa bint waa ina abi sufyaan umu xabiiba walaasheed markaa rasuulka la doonaysa waxaana loodhan jiray markaa caza bint abi sufyaan qaala awa tuxibiina dalika arrinkaa miyaad jeceshay buu rasuulku yidhi faqultu nacam waxaan ku dhaha haa lastu laki lastu laka ma ihi bimukhliyatin bimukhliyatin mid adiga kula gaar noqonaysa ma ihi yani wuxuu igala jeedaa anigu adiga de marnaba gaar kulama noqonayo oo dumar badanoo kala qabta oo dumar kale ayaa meeshii jooga kelidii ma ihi dumarro fara badanoo kale meeshii jooga oo aad waxa way ila qabta wa axabu waxaan jecelahay man shaarakanii fii khayrin cid khayr iyo wanaag ila wadaagtan ukti walaasha baan jecelay maadaama dumar badan meesha ay kula joogaan de cid khayr ila wadaagta waxaan jecelahay walaasha marka walaashay guurso faqaala rasuulu llahi sal l sl nabigu wuxuu yihi ina dalika kaasi laa yaxilu lii xalaal imaha xalaal imaha waayo laba dumaroo walaalaa in la jamciyo la wada guursado ma banaana marka xalaal imaha buyi inaan walaashaa guursado adoo meeshii jooga ma banaana xalaal imaha taasi waa qodob qaalat inaa nuxadiثu annagu waxaa ku sheekaysanaa anaka turiidu inaad doonaysid an tankixa inaad guursatid binta abi salama abi salama inantiisii abu abu salama inantiisi waxa weeyaan qaala ha rasuulku wuxuu yihi bintu ummi salama miyaa ummu salama inanteedan miyaad ujeedaa qaalat qultu nacam marka waxaa weeye ummu salama waxay u dhaxday rasuulka waa dumarka rasuulka ka mid tahay iyaduna inantaas markaa waxa weeyaan ummu salama ay dhashay ayaanu ku yaanu ku sheekaysanaa inaad doonaysa inaad guursatid oo marka gabadhiisii baa dhashay oo u dhashay ninkeedii hore ee abu salama la odhan jiray marka waa rabibadii weeyaan inantan inantan dee gurigiisii kusoo kortoo gabadhiisii baa dhashay umu salama rasuulku waxa wuxuu guursaday iyadoo carruur leh ayuu guursaday marka waa carruurteedii wey qaalat qultu nacam faqaala wuxuu yihi inahaa law lam takun rabiibatii haddayna rabiibadeeda ayna ahaan lahayn fii xijri dhabteeda ku sugan oo anu aan soo koriyo dee inanteeda gurigay ku jir ku sugnaa haddayna ahayn maa xallat lii imay xalaalowdeen inahaa iyadu libnatu akhi min aridaacati walaalkay oo xagga naaska ah inantiisii weeyaan ardacatnii waxaa naaskay siisay aniga iyo wa aabaa salamata aba salama huwaybatu huwayba naaskana siisay falaa tacrid falaa tacridanna calaya banaatikuna hablihiina ha ii bandhigina walaa akhawaatikuna iyo ha iyo hablaha walaalaha tihiin halkaasna waa masale kale qaala curwa wa huwayba huwaybadan rasuulka naaska siisay ee jeksiisay mawlaatun liabi lahabin abulahab ninkii la odhan jiray oo rasuulka adeer u ahaa ayaa xoreeyey kaana abulahab abulahab wuxuu ahaa actaqahaa mid xoreeyey buu ahaa fa ardacat الnabiya sala اla alay slama nabigii naaska siisay falamaa maata markuu dhintay abulahabin ra'aahu bacdu ahlihi ehelkiisa bar ka mid ah ayaa waxay ku arkeen bishari xiibatin xaalad tii ugu xumayd isagoo ku sugan faqaala la wuxuu ku yihi maada lakiita maxaad la kulantay qaala abulahab wuxuu yidhi lam alqa bacdakum khayran idinka dabadiin khayr lamaan kulmin hayra laakina anii suqiitu fii haadii tan ayaa ligu waraabiyey marka wuxuu ishaaray baa layidhi suulkiisa iyo fartiisaasi halkaa udhaxaysa halkaasuu ishaaray tan taas baa ligu waraabiyey buui bicataaqatii huwaybata huwayba xorayntaan xoreeyey awgeed baa intaa yar ligu sii in yaroo biyaa yacni wax yar oo aan wax lahayn ee ligu waraabiy xoraynta alxiiba alxaalatu bikasri lxaa xaada loos dhanbog waay intan dambe ee waxa weeyaan qaala curwatu wa huwaybatu mawlaad intaas horta waxa weeyaan saxiix muslim kuma sugna bukhaari baa soo saaray gaar ahaan nabaha calaa dalika cabdulxaq cabdulxaq baana caynkaa baraarujiyey waa min afraad bukhaari bukhaari ba la gaar noqda intaa dambe ee curwi waa daciif sanadkeedu mu asixin waxa waa mursal min qibali curwa curwa xaggiisay mursal ka tahay haddii markaa de la yidhaahdo waa saxiixna waxay noqonaysaa uun waa waxyaabahi khusuusiyaadkii rasuulka alay slam la gaarka ahaayo adeerkii abu aalib ayaa waxa u yimid cabbaas cabbaas buu yimid ibn cabdilmualib markaasuu wuxuu ku yidhi adeerkaa abu aalib uu ku difaaci jiray aad buu ku difaaci jiray bal markaa xaalkiisii ka warran yani shafaacadii buu ka warramaya marka marka rasuulku wuxuu ku yidhi alayhi الsalaatu wasalaam yani shafaacadiisii baa lagu naartii ba laga khafiifiyey naartii ba laga khafiifiyey oo dabkii naartii faraha badneed ku dhici marka qabsan lahayd un baa laga khafiifiyey khafiifkiina waxay dhahdeen culimmadu xadiidka rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam uu sheegayay ah waxa weeyaan rays magaadha nin baa labada rays lugihiisa rays magaadhowda laba dhimbilood daba la saaray markaasaa labada dhambilood iyo maskaxdu ay la karaysa maskaxdiisa karaysa markaasu wuxuu isku haystaa inuu yahay ka ugu cadaab kulul ka ugu cadaab kulul ayuu isku haystaa waxaana waana ka ugu cadaabka fudud laba dhimbilood naarma rays magaadhiisa la saaray kaas buu ku fasira culimadu calaa ayi xaal abulahab dee naarta inuu galay uu naarta gelayo قرآنك إلهي تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وحقلي دونا نار هل عيسى سيجي قبل يسبع وحويا أنا قليا قرآن أيضا سورة دم إلهي بسدتشي سبحانه وتعالى واي حديث نوح كورما يا المحرمات في النكاح dumarkii xaaraanta ahaa in la guursado ayuu ka warramaya dumarkaa xaaraanta ah haddaynu soo duuduubno almuxaramaatu fi الnikax waa laba qaybood qismu yaxrumu ilى اlabad qolo weligoodii alhoodba xaaraan ka ah marnaba xalaal aan ku noqonayn kuwaasi waxa weeyaan nasabka waa toddoba xagga xididkana waa afar xagga nasabka dadkaasoo galaa ee weligoodba xallaan ku noqon waa toddoba dumaro weyn alummahaat wain calawna waa hooyooyinkii haba sarreeyaanba waa hooyadaa iyo hooyadaa hooyadeed oo ayadaa ah iyo ayadaa hooyadeed oo ayadaadii labaada aabbaha hooyadii oo ayadaaya iyo aabbaha ayaydii oo de ayadaadii labaada adigana marka labada dhinac way ka imanaysaa ummahaat markaa la odhanaya kuwaas koow walbanaat wain nazalna hablihii aad dhashay hablahaadu hablaha waa hablihii ay dhaleen hablahaasi hablaha ay sii dhaleen iyaguna waa kaa xaaraan ka saddexaad waxa waya walakhawaat hablihii aad walaalaha ahaydeen ama xagga aabbihi xagga hooyo aad ka walaalahaydeen ama xagga aabbo keliya aad ka walaalahaydeen ama xagga hooyo oo keliya aad ka walaalahaydeen hablihii aad walaalahaydeen iyaguna waa kaa xaaraan iyo hablahaasi hablihii ay dhaleen wada abtibadu tahay waay iyo hablahaas kuwii dhaleen oo abtibaad u noqonaysa marka waa afar kuwa shanaad waxay noqonaya banaat banaat likhwa inamadii aad walaalaha ahaydeen hablahay dhaleen oo adeerbadu tahay iyagana habliha adeerka ad u ahayd ee walaalada ay dhaleen iyaguna waa kaa xaaraan kuwa lixaad waxa weeyaan waa idooyinkii alcamaat idooyinka waa kaa xaaraan kuwa toddobaadna waxa alkhalaat waa habaryarihii iyo habaryariin waa kaa xaaraan toddobadaas waa xaggii nasabka toddobadaas waa nasabkiiyo waa ka xaaraan weeyaan waxaa toddobadaa kuula mida naaskii kuya qolada aad marka waxa weeyaan islaantii aad naas ka jaqday iyo xagga wixii kasoo jeeda anagu saasay noqonayaan waxa weeyaan ruuxii dumarka heeda naaska ku siisay waa hooyadaa iyadana waxaa ka xaaraan wey hooyadeed iyada hooyadna waa ayida adiga waa sidii hooyadaa oo kale bay noqonaysaa hablihii ay dhashay waa walaalaha iyadu waa walaalada noqonaysa hablahaasi hablahay dhaleen adugu maxaad noqonaysaa abtibaadu noqonaysaa ma garata iyada walaasheed waa habeerarta ninkeeda gabadhay walaalahaayeen waa edadaa markaa iyaduna ka xaaraam noqonaysa intaa in leeg oo xaggii ridaacana waa imanaysaa sihriga iyo xagga xididkana afar afarba waxay noqdaan afar qolo ayaa waxay noqdaan muxaram taxriim abadiya weligoodba xaaraan bay ka ahaanay ummahaat zawjaat wayn calowna dumarkan aada guursatay hooyooyinkood waa kaa xaaraan dumarka ad guursatay hooyooyinkood waa kaa xaaraan wa banaatuhunna wain nazalna in kaana qad dakhala bihinna iyo dumarkaad guursatay hablihii ay dhaleen ay wateen maalan gabadh baad guursatay gabadhaasi inan bay wadataa inan ay nin kale u dhashay bay wadataa inantaa rabibad baa la dhaha waa ta nimka xadiisku inoo sheegaya oo kale weeyaan marka iyaduna waa ka xaaraan bishar inaad hooyadeed aad la guri gashay marka hooyada aad la guri geshid xaaraan bay noqonaysaa in aad inantii aad guursataa iyo inantaas waxay si dhashayba ka saddexaad waxaan zawjaat ulaabaa aabbaha iyo awowga dumarkii ay guursadeen inaad guursataa ma banaano aab aabbahaa iyo awowga dumarkay guursadeen oo aayooyinka ah inaad guursataa ma banaano zawjaat alabnaa wa in nazalu aabbihii waxaasna xaaraan ka ah inamadiisu dumarkii guursadeen inuu isna guursado dumarkii inamadiisu ay guursadeen isna inuu guursado waa ka xaaraam afartaa qolo waa xagga xididka waana taxriim abadiyo marnaba xalaal noqon maayaan kaa waxaa la dhahdaa muxaramaat ama qismun yaxrumu ila alabad waxaa hadhay qismun yaxrumu ilaa amad wakti mucayanoo kooban un bay igu xaaraan yihin waxaa kale qolada alla gelinayaa licaanka sa inoo iman doonta insha allahu tacala labadii qof ee licaantanay waxay nin baa gabadhii zina ku galay wuxuu hi gabadhi way zinaysatay waxaa lagu doonaya afar markhaati afar markhaati hadduu geena way udhaa way u dhaaranay licaanka marka wala kala kaxaynaya markay kala tagaan taxriimkooda waa abada ayagana qolada in muddo oo keliya kaa kaa xaaraantihi iyagu waxa weeyaan gabadhan aad qabtid walaasheed waa kaa xaaraan inta tani kula joogto tani meesha hadday ka baxdo ama geeri ay kaga baxdo ama furitaan kaga baxdo walaashada xalaal bay ku noqonaysaa iyo eddadeed iyo habaryarteed oo gabadh iyo eddada la jamcin maayo gabadh iyo habaryarteedna la jamcin maayo gabadh iyo waxa weeyaan walaasheedna la jamcin laisku keeni maayo marka intay gabadhaas kula joogto waxaa kaa xaarana walaasheed eddadeed habaryarteed waxaa kale taxriimka mu'aqatu yahay ninkii afar dumara leh inuu mid shanaad guursado waa xaaraan gabadh shanaad inuu guursadaa waa xaaraan inta afar sala joogaan afartaa mid kamid mesha hadday ka baxdo tii shanaad xalaal buu noqonaysa way imanaysaa oo afartii buu markaa buuxin doonaa lakiin intuu afar hayo mid shanaad uma banaano inuu guursado waxaa kale taxriimku mu'aqatu noqonaya gabadha saddex dalqadood la furay saddex dalqadood la furay ee dalqad dhammaatay ninkii waxay xaaraan ka tahay ilaa inta nin kale is arkayaan nin kale hadday guursato oo ninkaa kale dabeetana uu soo furo xalaal buu noqonaysaa waxaa kale xaaraan ka noqonaysa gabadhii ciddadii tirsanaysa ama gabadhii laga dhintay ee dee asaydii sitay ama gabadhii la furay ee kii cidda tirsanaysa furitaankii intaa ciddada ay tirsanaysa waa xaaraan in la guursadaa markii cidda baxdo way bannaan tahay in la guursado kuwaana taxriimkooda waa amad waa muddo yaro kooban un weeyaan iyaga waxa weeyaan waxay ku xidhan tahay waxaa imika meesha jooga inuu meesha ka baxo maalan gabadhan waxa weeyaan cidda tirsanaysa in ciddada dhamaato gabadhan waxa weeyaan saddex cidba la furay in ninkan intuu guursado soo fura gabadhan kale ee gabadhaad walaala yihiin gabadhaan gabadhaadu meesha inay ka baxda un intaas un bay ku taalla iyado lakin weligood allo xaaraan kaa maha kuyogaas baa adugu markaa intaas bay kusoo ururaysaa waxaana shamlistay aayadda qur-aanka ah xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum suurat nisa ayaddaa ku jirta waxay ka warramaysaa markaa dumarkii waxa weya muxaramaadka ahaa ay xaaraan tahay in la guursado wa uxilla lakum maa waraa'a dalikum intaa waxay ka soo hadhay waxay idin tahay xalaal bay idin noqonaya waay xadiiskana markaa inu raacino can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam laa yujmacu bayna almar'ati wa cammatiha gabadh iyo eddada la jamcin maayo gabadh iyo eddadeeda la isku keeni maayo haddii eddada ay kula joogto eddadu inantii eddada waheed loo keeni maayo inantiina eddadeed loo keeni maayo walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa gabadh iyo habareerteedna la jamcin maayo isu keeni maayo waa muxaramaadkii ilaa amad iyagu markaa intay gabadhu kula joogto unbay gabadha kale xaaraan kaa tahay weeyaan wuxuu leeyahay ibnulmulaqin raximah llah sawaaءn kaanat camatan wa khaalatan xaqiiqatan ha noqoto iddo iyo habaryar xaqiiqa ah dhab ah waa uktlab iyo uktlub iddadii waa aabbaha walaashi habarartiina waa hooyada walaashay aw aw majaaziyatan wahiya uktu abil ab aabbaha aabbihii oo ah awowga walaashi waa ka xaaraam maxay ku noqonaysaa ayayowga sooma waa ayayowga marka ayayda waxa weeye waa aabbaha iddadii aabbaha iddadina waa ka xaaraam aw abiljad wain calaa marka kor ma soco inkasta noo haday ina suuro gelayn ya aw uktu ummi lum hooyadaa hooyadeed gabadhay waa lalahaayeen marka hooyada maxay noqonaysaa habar hooyadaa habarrateed waa ayaydaa ayadana waa ka xaaraan oo agga xaggaas mijaaz ka noqonaysa aw ummi ljaddati min jihatay alum waalab ayaydu ha noqoto xagga aabbaha ama xagga ayayda ha noqoto kay doonto ma ha noqoto xagga aabbaha aabbaha hooyadii weeyaan aabbaha hooyadii gabadhay waa lalahaayeen oo aabbaha habarartii ah iyo marka hooyadii saas noqonaya kuwaas dhammaantood wada xaaraan bu xadiiskaasaan soo guda gelaya intaaynu ku dayno وsلى الlaه عalى محamed وآlihi وصaحبi أجمعيin